بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا suuraddan suuratu alaaq ayaa la yidhaahdaa magaceeda waxay kaloo culummadu ku magacaabaan suurat nisaa asuqra suuratu nisaadii yareed na way ku magacaabaan waa suura madaniya ah qur-aankii madiine ku soo degay ayay ka mid tahay suuraddan waxaa suuratu annisaa suqra loogu bixiyey amase suuratu talaaq loogu bixiyey waxay ka hadlaysaa axkaamu talaaq usrada ama qoyska wada jiro markii qoyskaasi uu kala tegayo axkaamta looga baahan yahay ama diinta sharciga looga baahan yahay ayay aad u tafsiilisaayey aad u kala saarsaartaa xaaladaha uu talaaqu leeyahay si aanan suwarta kale loogu yacni loogu faahfaahinin ayaa suuraddan loogu faahfaahiyaa suuratulbaqara qayb fiican baa looga warramay wakadalika suuratu nisaa laakiin suuraddan si aanan suwarta kale mas'alada talaaqa looga hadlin ayay aad uga hadashaa waxyaalaha suuraddu ay kulminayso waxaa ka mid ah talaaqa laftiisa markii qofka ninka zawjka markuu xaaskiisa furayo waxaa looga baahan yahay inuu talaaqaasi mid sunnada waafaqsan uu noqdo oo uusan noqonin talaaq bidciya uusan noqonin wakhtigii sunnada ay amartay in la furo ama qur-aanka ilaahay uu ku amray in lagu furo dumarka in lagu furo arintaas suuraddu way ka warramaysaa waxay ka warramaysaa haddii talaaqu ou dhaco oo ninka xaaskiisii ou furo inaysan gabadhaasi guriga ayana ka bixin ninkuna uusan ka saarin ee gurigeedaas ay ku ciddo tirsato ayana suuraddu way ka hadlaysaa arrintaasi weeyaan ilaa inay la timaaddo dhib la timaaddo mooye hadday dhibaato la timaaddo iyo sabab guriga looga saari karo waa looga saarayaa laakiin haddaysan waxba la imaanin gurigeeda inay ku ciddo tirsato baa la rabaa waxay ka warramaysaa suuradda haweenta haddii la soo ceshto oo ninkeedii intuu furo uu soo celiyo laba shay unbaa laga rabaa inuu nolol fiican kula noolaado fa imsaakun bimacruuf oo si dhaba uu haysto se sharciga lagu yaqaano oo kula dhaqmo qofkii amase inuu maaragtay aw tasriixun biixsaan si wanaaga in lagu kala tago arrintaas baa la amraya oo laga ay suuraddu ka warrami doontaa waxaan suuradda ku arki doonnaa markuu haweenta uu furayo ninka markuu xaaskiisa furayo ama uu soo ceshanaayo in looga baahan yahay markhaati inuu markhaati u yeelo inuu markhaati u yeelo ayana waa laga warrami doonaa oo waa arki doona insha allahu tacaala markhaatigaasna inay dad cuduula noqdaan dad caadiliina inay noqdaan ayuu rabbi subxaana wa tacaala suuradda uga warrami doonaa waxaan arki doonnaa oo suuraddu ka warrami doontaa ciddooyinka ciddada ay tirsanayso haweenta mutallaqada ahi maxay tahay yacnii waxa ciddada la yidhaahdo ay tirsanayso hadday bilo tirsanaysay iyo haddii xayd ama duhri ay tirsanaysay ayana suuraddu way ka hadli doontaa suuraddu waxay ka hadli doontaa waxa la yidhahda haweenta markii la furo inay leedahay nafaqo iyo maskan yacni guri ay degto iyo masaariif inay ku yeelanayso suuradda iyadana waan arki doonnaa allah subxaana wa tacaala wuu kaga warrami weeya haddii awlaadi jirto oo labadan qofoo kala tegay carruur ay dhexdeeda joogaanna aabbuhu inay waajib ku tahay ilmahaas yarka ahee weliba hooyadii nuugayo inuu hooyadii u daayo oo ay nuujiso ayana waan arki doonnaa oo asna uu ku nafaqeeyo nafaqadii uu bixiyo haddiise uu awoodi waayo ama labadoodu iscuslaystaan oo haweentana ninkan wuxuu bixinaayey ay tidhaahday iguma filla ninkuna waxaan ka badan mama bixin karo karaankaygana ma ahayo awooddayda uu yidhaahdo markaasoo kale waa ka qaadi karaa ilmaha markaasuu ciddii kale u nuujin lahay ayuu la raadsanayaa mas'aladaasna suuradda waan arki doonnaa allah uu kaga warrami waxaan arki doonnaa xugum kasta kulligii markii la jideeyo allah markuu wax jidaynaayo oo waxaa ha la yeelo uu leeyahay waxa yaan la samayninay ka hara uu leeyahay bani aadamka ayadoo malaa'ig muraaqabaynayso haddana ilaahay wuxuu la hadlaa damiirka qofkuu la hadlaa quluubta dadka baa lala hadlaa waxaa la xusuusiyaa cabsida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka suuraddan dhexdeeda suuraddan keliya waxaan ku arkaynaa intaasoo jeer oo quluubta ilaahay uu la hadlayo allah wuxuu leeyahay wttaquu llaha rabbakum war ilaahayga rabbigiinnaha ka baqa oo amarkaa laydin amray siday tahay u fuliya allah wuxuu leeyahay oon arki doono suuradda dhexdeeda watilka xuduud ullah waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah war taa waa soohdintii alla dhigay ciddii gudubtaa nafteeda oo soohdintaa tallaabto nafteeda bay dulmisay qofkii soodinta ha tallaabo naftiisuu dulmiyey ha tallaabina wey waxaan arki doonnaa markhaatiga marka laga warramayo wa aqiimu shahaadata lilah buu ilaahay leeyahay war markhaati kaca ilaahay dartii u sameeya dana kale ayaan loo samaynin wuxuu rabbi subxaana wa tacaala markuu yani wax jideeyo wuxuu leeyahay dalikum yuucadu bihi man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir allah yowm alaakhira dadka rumaysan ayaa arrintaa lagu waaninaya inay waxa la yimaadaan waxaan arki doonnaa taqwada iyo alla kacabsiga ayaa aad iyo aad loo jeclaysiinaya qofka muslimka ah inuu wax kasta kulligii oo allah uu amray uma uu ka reebo inuu ilaahay cabsidiisa kuna yani ku fuliyo awaamirta nawaahidina uu kaga haro waxaan arki doonnaa allah odhanayo waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib allaha odhanayo waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra allaha odhanayo waman yattaqi illaaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra yacni taqwada ilaahay baa la xusuusinaya waxaasoo dhan maxaa loo yeeli qofka bani aadamka ilaahay markuu wax jideeyo waxa weeye damiirkiisaa loo xilsaaraa iyo quluubtiisa loo xilsaaraa iimaankiisa loo xilsaaraa inuu rabbigiisa muطalic yaho ilaashanayo uu u jeedo berrina ciqaabi karo ayaa la baraya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala jawaasiis iyo askar arrintan ilaalisa iyo wax daba taagan oo mukhaabaraad la yidhaahda iyo looma sameeyo qofka iyo damiirkiisa laisku xira shareecada islaamkuna waa sidaa wey adiga iyo damiirkaada iyo allah kula xisaabtamayo muطalic inuu kuu yahayna aad ogaatid taa unbaa lagu xusuusini weeyaan بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي نبي ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إذا طلقتم النساء أي إذا أردتم تطليق النساء هوانك فرتان كودي هدا دونتان وي إذا طلقتم هدا فرتان النساء هوانك أفرتان وحلوجه ذا يعني إذا أردتم تطليقهن furitaankooda inaad furtaan haddaad doontaan wy fatalliquuhunna haweenkii fura liciddatihinna ay fii ciddatihinna ciddadoodii dhexdeedii ku fura wa axsuu kooba oo tiriya oo ilaaliya alciddata ciddadii lafteedii ilaaliya tiradeedii ilaaliya baa la leeyahay waattaqu llaha alla ka baqa rabbakum rabbigiina ahaa allah oo rabbigiina ihi ka cabsada laa tukhrijuuhunna haweenkii ha saarina min buyuutihinna guryahoodii ha ka saarina guryihii aad ku furteen haddii raggii aad tihiin yaa laga saarin walaa yakhrujna ayaguna dumarkiina yayan bixin oo guryahoodii yaysan ka bixin ilaa an yatiina inay la yimaadaan mooye dumarkii la furay bifaaxishatin xaalad foolxun arrin xun inay la yimaadaan mooye faaxishada oo mubayinatin cad faaxishinimadeeda ay muuqato inay la timaada mooye guryahooda ha ka saarina wa tilka taadaasi waxaa la ishaarayaa nabiyulaahi moxamed baa lala hadlay taadaas oo ah inaad haweenkii ciddadoodii ku furtaan tiradii inaad koobtaan oo ciddadii ilaalisaan dumarkii inaydnan guryahoodana idinkana ka saarin ayaguna aynan ka bixin xuduudullaahi allah soohdimihiisii wey waa soohdintii ou dhigay xadkii ou yeelay wey waman yatacadda qofka tallaabo xuduudallaahi allaah soohdimihiisa qofka gudbo oo tallaabaahi faqad dalama qofkaasi waa uu dulmiyey nafsahu naftiisa ulmiyey waa qof naftiisa dulmiyey weyaan oo wuxuu ku dulmiyey xuduudda ilaahay sohdinta uu dhaafay weyaan laa tadrii ma ogid ayuha almukhaatabu qofkan lala hadlayo ama zawjkan wax furayo laa tadrii ma ogid lacalla allaaha lacalla waxaa la arkaa allaha allah yuxdiu inuu soo darrisiiyo bacda daalika talaaqaas aad kala tagteen dabadeed amran arrin inuu soo darrisiiyo keeno arrin inuu soo cusboonaysiiyo ayaa la arkaa weeyaan aayaddan marka nabigeennaa lala khitaabaya calayhi salaatu wasalaam waxaana asaga khitaabka loogu bilaabayaa تشريفا وتكريما له قيمين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لا شرفيه أو لا قيمينيه تردد بالله مارتي يعني سلاس لولا خطابيه لكن خطابك أمدي سنة ويكجر تاوية محايا الوالة جمعيي جمعاس oo yaani la yiri ila talaqtum ayada nabiga lala hadlayo waxa la yiraahdaa wal ajli ta'zim weyneyn nabiga la weyneynay alayhi salatu wasalam ayaa loo leeyahay ummadiisuna waa uswatun fi dalika arinta way kaga dayanayaan oo wixii nabiga la amray ummadiisana waa la amray weeye marka idaa talaqtumun nisaa bali إذا طلقتم النساء حيوانك هدا فرطان يعني waxa loo jeeda إذا أردتم تطليق النساء hadii inaad furtaan aad doontaan oo goosataan ina xasaskiina furtaan xayl quraanka usluubkaas uu ku badan yahay shay aad samayn doonto ayaa waxa laga dhigaya wax dhacay oo kale laga dhigi fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim ilahi ilayhi quraanka markaad akhriso ma markaa akhriso ka bacdi baad aad a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhigi macnaheedu waxa waaye ila aradtum alqira'ata wa hadaa doontaan inaad quraanka akhrisaan marka fasta'id billah ila aradta qira'ata alquran fasta'id billah marka rabta inaad quraanka akhriso ilaahay ka magan gal shaydaankaas ilaahay raxmadiisa laga fogeeyay way marka sidaa darteed إذا طلقتم النساء ذا وحلو جيدا مركا دونتان إنا فرتان هوين كاس وحو إلهي يريه فطلقوهن لعدتهن عدده ذو كفرة عدده مركا محلو جيدا لعدتهن هرت اللامت كجرتاهي لامت لعدتهن كجرتو وبمعنى فيه أي في عدتهن بالو جيدا عدده ذو كفرة ciddada marka waa maxay ciddada lagu furayaahi waxa weeye waa fii tuhrin lam yujaamichunna haweenta inay daahir tahay oysan xayd qabin ayadoo xayd qabta inaad furtid ma aha lama ogola isla markaasna ayadoo daahira tuhrigaasna waa daahir daahirnimo oo aadan ugu tegin oodan ku haweenaysanin oydnan ku kulmin oosan jimaac dhicin ayaa la rabaa kaa in lagu fura baa la rabaa haweenta waxaad ku furaysaa markaad rabto inaad furto horta waa inay xayd aysan qabin waa inay daahir tahay daahirkaasna waa inaadnan labadiinna ku kulmin oysan jimaac dhicin markaas ayaa la furayaa weye cabdulaahi bni cabbaas radi allaahu canhu wuxuu dhihi jiray aayaddaa markuu ka warramayo yacni liciddatihinna markuu ka hadlayo laa yutalliquhaa wahiya xaa'idun haweentii ma furayo iyadoo xayd qabta ma furaayo walaa fii tuhrin qad jaamacaha fiihi daahir ou ku jimaacay oo ugu tegayna ku furi maayo walaakin yatrukuhaa wuu ka tegayaa xataa idaa xaadad haddii ayadoo daahira uu la kulmay oo duhriga ay kulmeen wuu ka tegayaa xataa idaa xaadad markii ay xaydka ku dhaco wa tahurad ay daahir noqoto ayuu tallaqahaa tatliiqatan markaasuu hal mar furaya hal dalqad ku furaya hal dalqad buu ku furaya wey cabdullahi bni cabbaas macnahaasuu ku fasiray وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اسغنا سداس كفسراي وحوليه الطهر من غير جماع وإن قبض الطاهر تهي لون تغين أو ننكيذا أينان كل من مركز على الربائل لفره معناها أو لبدا سحالي هدى آن كسو وريني عبد الله بن عمر بالقبه ee salafkii mufasiriintiisa intoodii badan way qabaan way sidaas ay ku tageen waxa kamida ataa mujahid ba kamida hasan basri ba kamida muhammad ibn sirin ba kamida qatada ba kamida maymun ibn mahran ba kamida muqatil ibn hayyan ba kamida ikrima ba kamida dhahak ibn muzahim wa ghayruhum aimada soo dhanba ku wada fasirayso liiddatiina waxa loo jeedaa fi tuhrin lam yujami'hunna wa tahir anan dumarka loogu tagin haweentaas aad loogu tagay marka sunnada inaan ilaalino baa la rabaa qofka markuu xanaaqeen iska tuuro oo san fiirinin gabadha maxay bay qabtaa mise ma qabto ma aha waa inuusan yani inuu fiiriyaa hadduu rabo inay kala tagaan xaydka duhrigan ay ku jirtaahi ma ugu tagtayoo ma is aragteen si isma ednan arag haddaa is aragteen u kaadi ilaa a xayd ku dhaco marka ay ka daahir noqoto duhrigaas ay daahir noqotay kabacdina markaas adoon u tegin sii daa waa taa midda sunnada la doonayo waxaana tusaya xadiidka imaamu albukhaari wa imaamu muslim ay saxiixoonkooda ku wariyaan xadiidu saalim wuxuu leeyahay cabdulaahi bni cumar baa wuxuu ii sheegay annahu tallaqa imra'atan lahu wahiya xaa'id haween uu cabdulaahi bni cumar qabay ayadoo xayd qabtabuu furay cabdulaahi bni cumar baa furay markaasaa fadakara cumaru lirasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam cumar ibnu khaaab oo cabdulaahi aabbihii ahaa ayaa nebiga u sheegay cabdulaahi bni cumar inuu furay xaaskiisii oo xayd qabta inuu furay buu u sheegay fataqayada rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alla waa carooday aad buu uga carooday uma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi liyuraajichahaa uma yumsikhaa xataa tathur uma taxiida fatathur fain badaa lahu an yualliqaha falyualliqha طaahiran qabla an yamasaha fatilka alciddaة alatii amara allahu caza wajal yani wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha soo ceshta buu yidhi xaaska ha soo celiyo markaa kabacdina ha haysto ilaa ay ka daahir noqoto markaa kabacdi xayd kale inta ku dhaco ay daahir noqoto markaa kadib haddii ay u muuqato inuu furo ou goosto inuu furo ayadoo daahira ha furo isagoonan taabanin isagoonan taaban ayadoo daahira ha furo markaasuu nebigu yidhi fatilka alciddatu alatii amara allahu caza wajal waa ciddada ilaahay uu faray in dumarka lagu furo waa taa weeyaan buu yidhi riwaayada imaam muslim wuxuu leeyahay yani rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam fatilka alciddatu allatii amara allahu an yutallaqa laha annisaa'u waa ciddada allah uu faray dumarka in lagu furo waa taahir aynan kulmin in lagu furo baa la rabaa weeyaan talaaqa marka culammadu waxay u qaybiyaan laba qaybood talaaq sunni ah oo sunnadii rasuulka waafaqsan iyo talaaq bidciya loo qaybiya talaaqa sunniga ahi waxaa la yidhaahdaa waa midka hadda aan soo sheegnay haweenta markii la furayo iyadoo daahira oo aanan loo tegin in la furo ama iyadoo xaamilo ah oo xamligeeduna uu cad yahay inay uur leedahay uurkaas ou muuqdo oo la og yahay inay uur leedahay haba u taga hadduu rabo markaas yacni waa furi karaa iyadoo uur leh waa la furi karaa weeyaan alaaqaas waxaa la yidhahdaa atalaaqu sunni talaaqa kaloo bidciga ahi waxa weeye waa inuu xayd ku furo iyadoo xayd qabto inuu furo ama daahir oo ugu tegey inuu furo ayaa la yidhaahdaa weeyaan labadaas daahir oo ugu tegay iyadoonan yani xamligeedii uusan daahir ahayn xamli aanan muuqanin inta ugu tegay oo ku furo taas weeyaan midda talaaqa bidciga ah waxyaalaha laga baqayana waxa waye ciddada inay wareer gasho ama haweentu ciddada ku dheeraato ayaa la iska ilaalinaya weyaan sidaa darteed allah wuxuu yidhi ciddada ha la ilaaliyo waxaa la rabaa inaad xifdiso ninka markuu xaaskiisa furaahi waa inuu ciddadii tiriyaa ragguu la hadla ilaahay wa axsul ciddata buu yidhi ciddadii tiri waa inay ciddada kuu kooban tahay hadday gabadhani tahay mid xayd ku dhaco waxaad u tirinaysaa saddex qur'i baa loo tirinaya saddex xayd ama saddex taahira u tirinaysaa hadba sida culammada isugu khilaafaan yacni qur'igama waxaa loo jeedaa xaydka mise waxaa loo jeedaa duhriga fii suurat albaqara uga soo hadalnay midkay doontaba ha noqotee waa in saddexdaas midkood la fiiriyo waa haddii xayd uu ku dhaco haddaysan xayd lahaynna oo xayd uusan ku dhicinna waxa weeye saddex bilood baa la tirinaya bilay xisaabsanaysaa bilihii marka waa in la ilaaliya faa'iidada ku jirta marka in la tiro yacni ciddada la tiriyo oo la xifdiyo waxa weeye kow xaq ilaahay baad ilaalinaysa maxaa yidhi ilaahay baa amroo yidhi waaxsul ciddata ciddadii kooba oo ilaaliya waa xaq ilaahay subxaana wa tacaala oo aad gudatay wey midda labaad yacni waxa weeye ninka wax furay xaq uu leeyahay wey ninka wax furay waa xaq uu leeyahay maxaa yeelay ciddada intaysan dhammaanin waxaa dhici karta inuu xaaskiisii shaydaankii dhexdooda ku jiray inta baxo oo kala diray ay isku soo noqdaan oo markaa si sahlan isagoo nikaax iyo midna u baahan iyo nin kale inuu soo maro inuu rijco soo samaysto u sahlan weeyaan waa xaq uu leeyahay hadduusan ninka rabin ciddada in la tiriyo zawjka kale oo guursan doono gabadhani xaq uu leeyahay weeye marka iyada lafteeda ilaalina u baahan tahay waa in la dhowro weeyaan maxaa yeele looma ogola nin kale inuu gabadhaasi la hadlo ama shukaansado ama inta ciddada ay tirsanayso ama uu nikaaxsado looma ogolo weeyaan sidaa darteed waa xaq uu leeyahay qofkaas yacni gadaal ka imaan doona inuusan ku dhicin gabadhiyo weli ciddo tirsanayso oo ciddadeedii aynan dhammaanin inuu yidhaahdo waa ku guursanaya iyo wax lamida inuu la yimaado waxay xaq u tahay ciddada intay ku jirto haddii ay tahay haween oo rajciya ah oo aanan mabtuuto ahaynan talaaqeedii la gooynin aysan gu'in baa'ina aysan ahayn nafaqa yeelanaysaa nafaqadaas marka si lagu ogaado yacni ayadana waa loo ilaalinayaa weeyaan marka waxsul cidda intaasoo idin baa ku jirta weeyaan intaasoo arrimood baa ku jirta yaa ayuha nabiyu nebiyow oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo jeedo idaa tallaqtum annisaa idaa tallaqtum ay idaa aradtum haddii aad doontaan tatliiqa annisaa'i wey idaa tallaqtum annisaaa haweenka haddaad furtaan ood furiinkooda doontaan fatalliquuhunna haweenkii fura liciddatihinna ciddadoodi fii ciddatihinna ku fura ciddadeeda dhexdeedii ku fura weeyaan wa axsul ciddata ciddadiina kooba oo ilaaliyo xifdiya baa la leeyahay ciddadaa waa inaad tirisaan si xuquuqdaas oo dhan aad u gudato aan ka soo hadalnay si aad u ilaaliso wattaqu llaha alla ka baqa rabbakum rabbigiinnii ahaa rabbigiinnii allah ahaa ka cabsada fii jamiici umuurikum oo xuquuqda ay haweenkan mutallaqaadka ay idinku leeyihiin inaad gudataan ilaahay uga baqa subxaana wa tacaala amarka ilahay ha ku caasinina weeyaan laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna laa tukhrijuuhunna haweenkii ha saarina min buyuutihinna guryahooda ha ka saarina haddii aad ragga tihiin muddadaas ay ciddada tirsanayso guryaheeda yaa laga saarin waa in gurigii lagu furay ay ku ciddo tirsataa waxayna leedahay haweentaa mutallaqada ihi xaqu saknaa bay leedahay dagaankaas way ku leedahay ninkeedii yacnii intay ciddadaasi ku jirta weeyaan in laga bixiyo gurigaasina marna ma aha walaa yakhrujna haweenkuna yaysan bixin sida ragga loogu diiday ba iyagana loogu diiday inay baxaan ilaa ciddadeeda ay dhammaato walaa yakhrujna yaysan bixin gabadhu yaysan guriga ka bixin marka soomaalida waxay yidhaahdaan haweenta haddii la furo ayada lafteeda ama ninka guriga ka cayriyo ama ayadaa baxdo waxay tidhahdaan naag la furay fadhi uma yar marka waa baxaysaa horey alaabteed u qaadan lama ogolo labadoodaba waa inay gurigii ay yacni ninkana uusan ka saarin ayana inaysan ka bixin baa la rabaa weeye ila an yatiina inay la yimaadaan dumarkii mooye bifaaxishatin xaalad foolxun oo mubayinatin foolxumadeeduna ay cad tahay xaalad foolxumadeedu aad u muuqato inay la yimaadaan mooye haweenka yaa gurigaysan ka bixin gurigeedaas inay ku ciddo tirsato hadday baxayso amar daruuri ah shay daruuriya hadduu jiro way u bixi kartaa oo danteedii danaheedii iyo waxay soo qabsan karta guriga way ka bixi laakiin inaad guriga ka saarta ragga lama ogola ilaa inay shay la timaado oo maaragtay gurigeedii looga saaro sabab inay la timaado mooye faaxishadaa marka ilaa an yatiina bifaaxishatin mubayina laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan laba macnoba way ku sheegaan faaxishada inay tahay zina inay la timaado haweentii waa la furay gurigay lagu furay bay ku ciddo tirsanaysay waxay samaysay zino zina bay gashay markaasoo kale guriga waa laga bixinaya leanna faaxisha caday la timi macnahaasna cabdulahi bn mascuud cabdulahi bni cabaas saciid ibni musayib caamir ibni sharaaxiil ashacbi wahayruhum min asalaf a'immadii mufasiriintii salafka in badanoo ka mida ayaa macnahaas ku fasirta weeyaan macno labaaday ku fasiraano faaxishada in la yidhaahdo waa annushuusu cala azawji wa ahlihi inay yani ninkii naashiso ay noqoto oo ninka amarkiisa ay diiddo ahalkiisa ay dhibto iidaa ay la timaado oy dhibto qowl ay ku dhibto ama ficil ay ku dhibto markaasoo kale hadday dhibaato la timaado ninka iyo ahalkiisa ay dhibayso markaasoo kalena ninka gurigu inuu ka bixiyo waa uu leedahay leannu faaxishay la timid waa dhibbay la timid iyo nushuusay la timid weeyaan macnahaasna ubay ibnu kacbin iyo maaragtay culummo badanoo ka mid ah ayaa iyaguna ku fasiraya weyaan marka labada macnoba laba macnoo wanaagsan wey ilaa an yatiina inay la yimaadaan mooye dumarkii bifaaxishatin xaalad foolxun oo mubayinatin cad inay la yimaadaanoo faaxishadeeda ay muuqato ama zinadii ah ama dhibkii iyo naashisnimadii ah weyaan wa tilka xuduud ullaahi wa tilka taa xuduud ullaahi allah soohdimihiisii wey macnaheedu waxaa loo jeedaa yani waxa weeye tilka alaxkaamu allatii xaddaha allahu licibaadihi wa sharacaha lahum waa ilaahay subxaanahu watacaala axkaamtii ou jideeyey ee addoommadihiisa ou sharciga uga dhigay weeyaan marka ilaaliya wey wa tilka xuduudullah wardadow ogaada arrinkaas waa xad ilaahay subxaana watacaala waxa la ishaarayana waxa weye guryahoodii inaanan ka saarin ilaa inay faaxisho la timaada mooye ayagu inaysan bixin ciddadii in la ilaaliyo talaaqana ou dhaco talaaqi sunniga inuu noqdo oo sidii sharciga liciddatihinna in lagu furo baa la dooni weye waman yatacadda qofkii tallaabo oo gudbaaye xuduud allaahi alla soohdimihiisa qofkii tallaabo oo axkaamtiisii aanan ku dhaqmin wey faqad dalama wuu dulmiyey nafsahu naftiisabuu dulmiyey yacni naftiisabuu dulmiyey markii uu xuduuddii ilaahay uu tallaabay amarkii alle uusan u hoggaansamin marka uu khilaafay masaalixdiisa adduun iyo aakhara markuu khilaafay naftiisabuu dulmiye wey wuxuuna ku dulmiyey ficilkaas oo kaasa buu naftiisa ku dulmiye wey laa tadrii lacalla allaha yuxdiu bacda dalika amra laa tadrii ma ogin qof yahow yani maaragta lala hadlayo ayuha almukhaaabu ama ayuha almutalliqu midkan dumarka haweenka furayow ma ogin lacalla waxaa la arkaa allaha alleh yuxdiu inuu keeno oo soo darisiiyo bacda dalika talaaqa iyo kala tegista aad kala tagteen amran arrin inuu keeno baa la arkaa marka ciddadiina ilaaliya guryahoodina ku baaqi yeelo ha ka saarina marka laydin leeyahay waxaa dhici karto in ilaahay amar uu soo cusboonaysiiyo uu keeno uu soo darrisiiyo oo ninkii marka hadduu asagu khalad galay khaladkiisi intuu garto uu ka shallaayo ou xaaskiisii soo ceshto haweentii marka inay khalad gasho ay garato khaladkeeda ay ka soo laabato ay markaa ninkeedii la heshiiso oo markaa dib ay ugu soo noqoto ninkeedii ayaa la arkaa weeyaan marka lacalla allaha yuxdiu bacda dalika amra waxaa la yidhaahdaa waa hiya arajcatu baa la yidhaahdaa waa ceshashada oo labadooda isku soo noqdaan oo ninka dumarka haweenta uu soo ceshto sida faatima binti qays ay ku fasirayso wakadalika camr bni sharaxiil ashacbi iyo cataa iyo qataade iyo kulle ay ku wada fasirayaan waxa weye waa alragbatu fi rajca in markiiba ilaahay qalbigooda ou geliyo labadoodii inay inta khaldameen qaladka ay ka soo noqdaan oo markaas ay gurigii mar labaad ay dhisaan ayaa la arkaa weya marka hadday labada qofood gurigeedii ay joogto oo is arkayaan oo mucaamaladoodina ay xusuustaan shaydaankii ku jira inta baxo inay gurigooda dhistaan dib u dhistaan baa dhici karaysa weyan faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruufin faidaa balagna hadday gaaraan ajalahunna muddadoodii ay gaaraan bimacnaa waxaa loo jeedaa hadday muddadii ay ciddadii dhammaanshaheedii ay dhowaato ay u dhowaadaan wey laakiin ciddadii weli ma dhammaan waa ay jirtaa wey faamsikuuhunna haweenkii haysta oo soo ceshada bimacruufin si sharciga lagu yaqaano oo macruufoo wanaag ah ku haysta markaad soo ceshataan sharciga si lagu yaqaano ku haysta aw amase faariquuhunna haweenkii faaruqoo iska sii daaye faraha ka qaada ha soo ceshanina bimacruufin si macruufahoo wanaaggii sharciga lagu yaqaano yani maaragtay faraha uga qaado yani ha dhibinina baa loo jeeda wa ashhiduu markhaati geliya markaad soo ceshanaysaan markhaati geliya yaad markhaati gelinaysaan daway cadlin laba cadaalad u saaxiib ah oo minkum idinka muslimiinta idinka mid ah gaalo looma jeedo idinka muslimiinta idinka mid ah laba yani maarata cadli u saaxiib ah oo muslimiinta ka mid ihi maaragtay oo rag ah markhaati gashta wa aqiimuu shahaadata dadkii markhaatigiibuu ilaahay la hadlay wa aqiimuu ooga raggii dadkii shuhadada ahaayow ashahaadata markhaati kici lilaahi ay liajli illaahi alla dartii markhaatigaasna u kaca oo markhaatigaas sidaa u guta weeyaan dalikum arrinkiinaas oo laydiin soo sheegay haddii aad soo ceshataan inaad macruuf ku haysataan ama haddaydnan rabiin inaad si macruufa faraha uga qaadaan oo iska day faraha yani ka qaadaan iyo inaad markhaati yani gelisaan markhaatiguna ou ilaahay dartii markhaatigiisa u gutaahi arrinkaas baa yuucadu la waaniyaa bihi arrinkaas waxaa lagu waaniyaa man dad baa lagu waanini kaana ahaa yu'minu billaahi alla kuwa rumaysan walyowmi alaakhiri maalinka dambe oo yowm alaakhire la yidhaahdana dadka rumaysan ayaa lagu waaniyaa weya waman yattaqi illaaha qofka alla ka baqaahi oo rabbigiisa subxaana wa tacaala awaamirtiisa ou qaato uga baqo wixii uu ka reebana ka haraahi yajcal wuxuu yeeli allah lahu axadkaa wuxuu u yeelayaa mahrajan makaanu bixid buu u yeelaa meel uu ciriiri kasta kaga baxo ayuu rabbi u yeelaa weeyaan wayarsuqhu allah wuu irsaaqaayo wuu risqi siiyaa min xayu meel laa yaxtasibu uusan malaynaynin ayuu allah ka irsaaqa oo risqiga ka siiyaa waman yatawakal axadka tala saarto cala allaahi allah axadka tala saarta fa huwa allah baa xasbuhu kaafigiisa midka ku filan waa allah weeyaan maxaa yeelay ina allaha alleh baaliqu amrihi amarkiisa mid gaari wey arrinkiisa wuxuu doono wax ka hor istaagi kara lama arko arrinkiisa mid gaaraya weeyaan qad jacala allaahu allah wuu yeelay likulli shayin shay kasta kulligii qadran qadar buu u yeelay shay walba waa maqduur waa qadaran yahay yani hay usan meel uusan dhaafi karaynin ayuu shay walbaba ilaahay u yeelay weyaan faidaa balaqna ajalahunna yani haddii la yidhahdo faidaa balaqna ajalahunna ajashoodii markay gaaraan haddii sidaa la yidhaahdo hadda ajashii iyo ciddadii baa loo jeeda waaba dhammaatayba waa dhammaatay marka kabacdii soo ceshasho ma jirto mar haddii ciddada kaa dhammaato laakiin waxaa loo jeedaa yani faidaa qaaradna inqidaaa alciddati baa loo jeedaa aw shaarafna dalika hadday u dhowaadaan wakhtigii ciddadu ay dhammaanaysa laakiin ciddadii aysan weli baaqitoysan dhammaanin ciddadii ay baaqi tahay oysan weli dhammaanin baa loo jeedaa hadday ciddadii ay dhammaan rabto weli aysan dhammaanin oo markaas ninka uu doonayo haweentiisii inuu soo ceshtaayey allah wuxuu leeyahay faamsikuuhunna bimacruufin yacni si wanaagga iyo sharciga lagu yaqaano ku haysta dumarka haddaad soo ceshato waxay la mid taha aayadda fi suurat albaqara ku jirto waidaa tallaqtum annisaaa fabalaqna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw sarixuuhunna bimacruufin aayaddaasoo kale bay la mid tahay marka yacni waxa weeyaan markay muddadu dhowaato oo aad rabtaan inaad dumarkii soo ceshataan xaaskaagii soo ceshato haddaad soo ceshatay si macruufa kula dhaqan macruufkuna waa maxay waa xaqa adiga ku saaran oo haweentaas ay kugu leedahay inaad gudato ayaa macruufka ah weeyaan nafaqadeedii masaariifteedii inaad siiso dharkeedii labiskeedii inaad siiso degaankeedii inaad siiso mucaashara iyo suxbo wanaagsan inaad kula dhaqanto yacni inaad u oofiso meherkeedii inaad si kaamila u siiso mutca'a ugu darto wamaa ilaa dalika waa midda ilaahay uu leeyahay faamsikuuhunna bimacruufin aw sarixuuhunna bimacruufin walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu waman yafcal dalika faqad dalama nafsah walaa tattakhiduu aayaati illaahi huzuwa aayaddaas fii suurat albaqara ku jirto allah wuxuu leeyahy macruuf ku haysta haddaad soo ceshataan haddii aydnan rabinna macruuf ku daayo faraha uga qaada laakiin dad waxaa jira ragga ka mida haweenta maadaama markii hore ay dhib ku kala tageen ou soo ceshto uma soo ceshanaayo xaas damba ha kuu noqoto oo reer ka dhigo iyo wanaag kula dhaqani diraara u soo ceshanaya inaysan nin kalena guursanin asna uusan naag ka dhiganin oo xataa uu maaragtay intuu dhibi kara uu dhibo ayay samaynaya taasuu rabbi ka warramay subxaana wa tacaala uu leeyahay haddaad soo ceshato macruuf kula dhaqan oo ha dhibin qofkan xuquuqda lagugu leeyahay gudo qofkii sidaa sameeyo walaa tumsikuuhunna diraarana ilaah yidhi litactaduu inaad ku xadgudubtaan darteed ayaad u dhibaysaan saas ha u haysanina qofka saa sameeyo waman yafcal dalika faqad dalama nafsah waa qof naftiisa dulmiyey waa qof ilaahay aayaadkiisii istijzaa'i jeesjees ka dhigtay wey qof ilaahay aayaadkiisa ku jeesjeesana ma guulaysanayo mana liibaanayo laa fi dunya walaa fi alaakhira marka washhiduu daway cadlin minkumaa la yidhi baa la raaciyey shahaadada iyo markhaati kaca waxaa la rabaa in loo yani marka la soo celinayo oo qofku haweentiisa soo ceshanaayo waa inuu markhaati u sameeyaa oo yidhaahdaa laba raga oo muslimiinta ka midihi waa inuu markhaati uga dhigtaa dawi cadlin minkum xasanulbasri markuu fasiraayo min almuslimiina buu odhanaya muslimiinta ka mid ah weyaan walidaalika sida abu daawuud fii sunanihi uu ku warinaayo wakadalika ibnu maaja yacni athar cimraan ibnu xusayn laga wariyo radia allahu canhu yaa waxaa dhacday cimraan ibnu xusayn baa nin ayaa u yimid nin haweentiisii furay isagoo markuu furaya aana markhaati u samaynin haddana soo ceshtay markuu soo ceshtayna wax markhaatiya aanu samaynin xaasna ay u tahay labadii midna ma uunan samayn markaasuu u yimid oo yidhi haweenteedii baan furay anigoona markhaati samayn waan soo ceshtay anigoo aana markhaati samaynin ayaan soo ceshtaye marka xukumkeedu waa sidee buu yidhi cimraan ibnu xusayn wuxuu ku yidhi طلقت لغير سنة ورجعتها لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد يعني مركي خرنا سنة النبي قال أنت ستكفرتي سنة لعانة كفرتي وبدعة كفرتي markii aad soo ceshatayna sunna la'aan baad ku soo ceshatay oo bidca ah ayaad labadiiba samaysay laakiin wuxuu yidhi markaad furaysana markhaati u yeel markaad soo ceshanaysana markhaati u yeel laakiin mar dambana ha uu noqonin arrintaasuu yidhi haddaba culummadu way isku khilaafaan waxay ka hadlaan markhaatigan yani oo waashiduu daway cadlin minkum ilaahay leeyahay amarkaas la isi siiyey ma amr nadbibaa mise waa amru wujuub amarkaas ma mid iska sunno ahbaa mise waa shay waajiba weye waxa weeye abu xaniifa wuxuu isagu ku tagaa ishhaadka markhaatigelintu inay amar manduuba tahay nadbi ay iska sunno tahay aysan waajib ahayn amru wujuub maaha waxay la mid tahay leeyahay waashhiduu idaa tabaayactum oo kaley la mid tahay waashhiduu idaa tabaayactum markaad wax kala gadanaysaan markhaati u sameeya waa amar manduuba waa saas weye waajib ma ah waa nadbi wey saasoo kale bay la mid tahu leeyahay ama imaamu shaafici raximahullaahu isagu wuxuu leeyahay markhaatiga xagga rajcada marka la soo ceshanayo waa waajib buu leeyahay laakiin markay talaaqa tahay waa iska manduub ninka xaaskiisa hadduu furo kaama furmin sababta markhaatu ma aadan yeelin la odhan maayo waa nadbi wey laakiin markuu soo ceshanayo waa laazim waa waajib buu odhanaya faa'iidada ku jirta marka markhaatigelinta fawaa'idda ay leedahay waxaa ka mid a haddii yani ninkan iyo xaaska ay kala tagaan inaysan labadooda midma midka kaleeto uusan inkiraad ku samaynin inuu haweentii soo ceshtayna cidima oga lagama warqabo maalan markhaati looma yeelin ninkii baa dhintay waxaad dhici karto iyadoo xaaskiisii oo dhaxal leh in loo diido dhaxalkii oo la yidhaahdo yani ninkan kuma qabo waa horuu ku furay dhaxalkiiba wax ku lahayd wuuna soo ceshtay markhaatina uma samaynin taasaa imaan karta weeyaan ama ninku uu yidhaahdo haweenta inta dhimatay haweentan anaa soo ceshta uu yidhaahdo waan soo ceshta intaysa dhiman xoolana ay leedahay rabo inuu xoolihii wax ka dhaxlo si aysan arrimahaas u dhicin daraaddeed baa waxaa la leeyahay waashhiduu daway cadlin minkum yacni in oo maaragtay ishhaad iyo markhaati la sameeyo ayaa la rabaa weeyaan tan kale haweenta markii uu soo ceshanayo ninkii xaaskiisi inuu soo ceshtou rabaa ou furay ma qowl buu ku soo ceshanayaaho wuxuu leeyahay waa ku soo ceshaday markuu markhaatiga samayna ogaada xaaskaygii inaan soo rajciyeyso soo ceshaday ma qowl buu u leeyaho ku filan mise ficil waa ku filan yaha keli asagoon qowl dhihin ficil ou sameeye darteed baa ku filan miya culimmada ayadana sidaasoo kale waa isku khilaafaan abu xaniif iyo asxaabtiisu waxay leeyihiin haddii haweenta isagoo iyadoo ay kala tageen oo xataa dhunkado ama uu mubaashara ku sameeyo amase shahwo uu ku taabto jirkeeda shahwo uu ku taabta waxaa laga cabiraya inuu naagtiisi ay tahay oo xaaskiisi ay tahay oo soo ceshtay ayaa laga dhigayaa bay leeyihin walidaalika wuxuu dhihi jiray abu xaniifa wuxuu dhihi jiray ay ka soo guuriyaan annadaru ilaa farjiha wuxuu leeyahay fa huwa rajca hadduu jirkeedii cawradeeda hadduu arko cawradeeda haddii u arka waa rajco wey naagta xaaskiisii wey waa uu soo ceshtay buu oranaya yani imaam shaafici iyo maaragtay abu thawr iyo a'immadaas kalena waxay leeyihiin waa inuu qofka ku hadlaa rajcada yacni hadduu yidhaahdo markuu rabo inuu soo ceshto waa inuu ku dhawaaqaa waa ku soo ceshtay inuu yidhaahdo markuu markhaatiga u samaynayo yaa la rabaa buu leeyahy ee ficil keliya laguma kaaftoomaya bay qabaan haddaba waxaad dhici karto yacni labadooda midkood markii yani ninkii iyo xaaskii kala tegey hadday tiraahdo aniga ima soo ceshanin ama ninku uu yidhaahdo waa soo ceshtay ninkii baa maalan xaaskiisi wuxuu yidhi xaaskayga aan kala tagnay baan soo ceshtay waxaa la fiirinayaa haweenta ma u rumaysay mise waa ay diidday hadday u rumayso tiraahdo waa y soo ceshtay waa runtii waa dhammaatay waa loo yeeli ila waa iyadii baa qiratay laakiin hadday diiddoo tidhaahdo may waa beenta ima soo ceshanin culammadu waxay leeyihiin haweentaa la dhaarinaya dhaaraa la leeyihi inuusan ninkaa ku soo ceshanin waa marka la dhaarinayo hadduusan markhaati la imanin haddiise markhaati uu joogo cidna dhaarsan mayso ogaanshala'aanteedana shardi ma aha shardi ma inay ogaan weydo hadduu laba markhaati inta u yeelo yidhahdo ogaada xaaskayga waa soo ceshtay waxa weeye aniga ma ogayn hadday tidhaahdo ogaanshaheeda qiimo ma leh waa xaas ninkiibay xaas u tahay weyaan xaaskiisii bay noqonaysaa w marka markhaatigaas waxaa la rabaa ilaahay dartii inuu maaragtay shahaadada uu u guto ayaa la rabaa weyaan dan kalena uusan u gudanin ilahay markuu leey waaqiimu shahaadata lilah ilaahay dartii inaad u gudato la rabaa waxaad dhici karto inay muxaabaad iska timaado yani ee qofka labada qof oo aad markhaatiga u kacayso laba isfurayso ha noqoto laba issoo ceshta ha noqoto laba kaloo maxkamad iyo wax isku haystaan ha noqdeen shahaadada iska caam wey markhaati kaca waxaa la rabaa inuusan yacni qofka loo markhaati kacayo dulmi inaan loogu markhaati kicin kan lagu markhaati kacayana inaanan la dulminin oo dulmi lagu markhaati kicin baa la rabaa adduunye lagu siiye xoolo lagu siiye iyo qaraabanimo iyo eex iyo waxaasoo dhan inaysan imaanin baa la rabaa waa soo marray fii suurat nisa markuu ilaahay shahaadada ka warramayy yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilah walow cala anfusikum aw ilwaalidayn walaqrabiin in yakun haniyan aw faqiira faallahu wlaa bihima falaa tattabicu lhawa an tacdiluu wain talwuu aw tucriduu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira allah wuxuu leeyahay haddaad muminiintii tihiin kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilah markhaatiga alleh qawaamiin noqda oo maaragtay cadaaladii kuwa ku dadaalo u taagan noqda walow calaa anfusikum idinka naftiinnaba ha noqoto waalidkaaba ha noqdo qaraabadaadii ha noqdo xataa qofka loo markhaati kacayo ama kan lagu markhaati kacayo hani iyo faqiirkau doona ha noqdo fallaahu wlaa bihimaa buu ilaahay leeyahy ilaah idinkaga owlaysan marka midna ha u eexanin adiga cadaaladda sida ay tahay ula imow baa lagaa rabaa weya marka cadligaada waaqiimuu shahaadata lilaahi baa la leeyahay dalikum yuucadu bihi man kana yuminu billahi walyowm alaakhir waxa weeye waa ishhaadkii baa soo gelaya markhaati kicintii waxaa soo gelaya yani qofkii oo dumarkiio la haysto oo si macruufa lagu haysto lagu dhaqo ama si faraha looga qaado si macruufa arrimahaasoo dhan baa loo jeedaa wey faida balaqna hadday u dhowaadaan ajalahunna muddadoodii hadday u dhowaadaan oo aysan muddadii weli dhammaanin oo markaas aad rabtaan dumarkii inaad soo ceshataan markaad soo ceshataan fa amsikuuhunna haweenkii haysta bimacruufin si sharciga lagu yaqaana ku haysta oo dhaqan wanaagsan kula dhaqma suxbo wanaagsan kula dhaqma ow amase faariquuhunna sii daayo faraha ka qaada bimacruufin si sharciga lagu yaqaano kusii daayo faraha uga qaada wey wa ashhiduu markhaati geliya rajcadii markaad soo ceshanaysaan daway cadlin laba cadaalad u saaxiib ahoo minkum idinka muslimiinta idinka midihi markhaati geliya واقيموا اوغي كوي مرخاتيغا اهايو الشهاده مرخاتي كعي لله الا درتي او مرخاتي كع الدنيا اي خوله لو سيي قرابه اي حكو مرخاتي كعي ذلكم كيناس او اد مرخاتي كع الهي درتي ادو غدتان oo dumarkiina macruufaad kula dhaqantaan ama ku sii deysaan ba yuucadu lagu waaniyaa bihi kaas shaygaasi man dad baa lagu waaniyaa kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir allah yawmil aakhir dadka rumaysan arrinkaas lagu waaniyaa weeyaan ومن يتق الله الله قفك كبقا او ربيgiisa ka cabsado يجعل إلهي وحو يلي له أحد كاسي ربي وحو يلي مخرجا مكانه بحد بو يلا فرج بو إلهي أفرى سبحانه وتعالى قفك ربي سبحانه وتعالى كبقه يجعل له مخرجا يعني التقوى إلهي وآه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه marka la timaado awaamirtii alla aad qaadato wuxuu ka reebana aad ka harto ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka taqigaahi faraj bu ufra culimada qaar kamid ah mufasiriinta sida ibn Abbas iyo yaani maaragtay Amr al-Sha'bi iyo Dhahhak iyo waxay leeyihiin aayadani hada fi talaq khaasatan baydahaya ayada uma yataqilla yaj'aluhu makhrajan talaq qofka samaynayo ay khaas ku tahay yaani waxay leeyihiin man talaqa kama amarahu Allah qofka sidoo Ilaahay u amray wax u furaahi waxay leeyihiin yakun lahu makhrajan fi ar-raj'ati fi al-'idda ilaahay makhraj buu u furaayo cidadiibu u soo celiya cidadii dhaxdeediibu makhraj ugu furaayo waxa way durbadiiba ilaahay waa u soo celiya nolol fiican ku wada noolaadaan macnahaasi aayadda khaas ku taylay laakiin jumhuurta culimadu waxay qabaan aktharka culimadu aayadda sababteedu haban noqoto talaaqa ku soo degtee waxa weeye fa inal ibrata bi umumi lafzi la bi khususi sababi ibrada waxa weeye waxa la fiirinaya waa umum weeye ibrada waxa la eegayo waa caam cid kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqdo ilaahay faraj buu u fura ama talaaq ha noqdo ama qeyrkeed ha noqdo taqwada ilaahay markaa la timaado iyo alla kacabsiga faraj buu kuu furi riwaayada ibn abbas uu ka warinaya ali ibn abi talha wuxuu leeyahay markuu fasirayo yaj'al lahu makhraja ay yunjihi min kulli karbin fi dunya wal akhirah adduuniya aakharo ilaahay wuxuu ka badbaadiyay korbo iyo wax maarata dhibo oo idil ayuu qofka taqiga ilaahay ka ilaaliyaa weeye marka waxaa la rabaa yacni qofka ilaahay inuu ka baqo maxaa yeelay ballanqaadkaasu ilaahay subxaanahu watacaala sameeyey axadka rabbi ka baqaay yajcal lahu makhraja cabdullahi mascuud radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray markuu aayadan ka warramayo ina ajmaca aayatin fi lqur'aani aayadda khayr oo dhan ugu kulminta badan oo quraanka dhexdiisa ku sugani waxa weeye aayadda fi suurati an-nahl ku jirto inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun aayadaas ayaa ah yaani ajma'a aayatan fil qur'aani buuli wa inna akthara ayatin fil qur'aani faraja aayada xagga farajka iyo makhraj qofka loo furana aayada ugu maarta ugu tirada badan xagga makhrajka waxa way waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib aayadaasi weeyaan buu oranahay marka yaani qofka waxa la rabaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kaga baqo waxyaalaha shubahaadka muharramaadka waxa xun oo dhan inuu ka fogaado ilaahay subhanahu wa ta'ala makhraj buu uga furaa oo shubhooyinka markuu taqwo la yimaado faraj buu rabbi u furaa ilaahay kurbadiisa inda al-maut buu maaragta u fududeeyaa weeyaan fi jami'i hawalihi ilaahay waa u sahla subhanahu wa ta'ala weeyaan ويرزقه إلهي وإرزاقي أو الرزق سيني من حيث مال أيو كإرزاقه لا يحتصب أوسا ملينين مال أوسا فلين رزق باكاغ إيمان يرجن أوسا كقرين أيو رب أفره سبحانه وتعالى ويا الله با أفره مركا إلهي كبقضه أو عبسد إلهي كقبضته إلهي رزقه كفره يعني وحي سيقوري المفسرين تا محمد بن اسحاق وصاحب السير اي waxay ka soo guuriyaan inuu maaragtay uu dhikrinayo sheegayo nin la yiraahdo Malik al-Ashja'i oo saxaabada nabiga kamid aha ayaa wiilkiisa oo Auf la yiraahdo ayaa waxay leeyihiin baacadow qafaasheen cadow baa qafaashay oo la tagay markaasa nabigu u sheegay arintii nabigu wuxuu yiri habadiyo kelimada ah maartii la hawla wala quwwata illa billah habadiyo maxay waa dhikriga ilaahay kelimadaas aad ha u badsabo yiri ayuu amray ilaahay subxaana watacaala kelimadiibuu ku ilhaamayey waayani warkii baa la gaarsiiyey kelimadiibuu badiyey markaasaa maalin maalmaha ka mida xarigiisi ilaahay u furay xarigii markuu furmayna waxawey oo xarigii ilaahay ka furay ayuu dirbadiiba inta soo baxsaday yuu hal geela oo magaaladii bannaankeedii joogtabuu helay oo cadowga uu leeyahay hashiiba hore u soo watay wuxuu la yimid xoolo badan oo duurka daaqayo oo maaragtay ay la joogaan gaaladu iyo leeyihiin kufaartu lahaayeen kuwiibuu ku dagaal ku qaaday iyo qaylo waa ka yaaceen markaasuu xoolihii soo kaxaystay ayadoo marka ciddii ka quusatay ciddiina ay leedahay ninkii waa maaragtay waa horaa la dilay cawf baa irida ku soo garaacay markaasaa codkii markuu maqlay ayaa odagii wuxuu yidhi cawfun warabbi alkacba waa cawf ninka maarata iridda garaacay habartii baa qariibsatoo tii macawfka cadowga haystaa waxaa leedahay hooyadii baa hadda iridda nagu soo garaacaad leedahay iriddii bay u ordeen waxay arkeen cawfoo bannaankii taagano bannaankii oo dhanba xoolo tiro badanna wato markaas wuxuu leeyahay maaragtay uu soo guurinayaa ibnu isxaaq maalik baa marka wuxuu yidhi xoolahan la taaban maayo ilaa nabiga aan u geeyo oon u tago arintiiba marka qisadii markuu wiilku u sheegay ayuu nabigu u sheegay arintii markuu u sheegayna nabigeenna xoolihii waa u rugseeyey wuxuu yidhi waa ilaahay wuxuu idin siiye weeye markaasaa aayaddani soo degtay leeyihiin waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib cadow haysta buu ilaahay markuu taqwadiisi la yimid ayuu faraj ilaahay uga furay subxaana wa tacaala weye marka aarkaas maxamed ibn isxaaqna wuu warinaya ibn abi xaatim aa warinayo yani maarata alimaam suyuuti kitaabkiisa la yidhaahdo addurar lmanhuur isna waa ku warinaya yani aarkaas culummadaasoo dhan baa soo saarta weeya waman yattaqi illaaha alla qofka ka baqo yajcal lahu rabbi wuxuu u yeelaa mahrajan buu u yeelaa maaragtay makaanu bixiid oo faraj uu meel uga baxo min kulli dayqin wa min kulli makruuh wax kasta oo cidhiiriya iyo wax kastoo la necab yahay ilahay faraj buu uga furaa wayarzuqhu allah wuu risqi siiyaa oo waa irsaaqaa min xayu meel laa yaxtasibu uunan malaynin ayuu risiq ilaahay ka siiya waman yatawakkal axadkeed tala saarto cala allaahi allah subxaana wa tacaala taladiisa u dhiibtaay fa huwa allah ayaa xasbuhu kaafigiisa ohoo ku filan qofka ilaahay subxaana wa tacaala tala saarto allah subxaana wa tacaala waa ku filan yahay waana kaafigiisa wey marka ilaahay tala saarta wey allah taladiina u dhiibta weya sida yani ninka la yidhaahdo rabiic ibnu khaytham baa wuxuu leeyahay yani ina allaha tacaala qada cala nafsihi ana man tawakkala calayhi kafaahu allah wuxuu naftiisa ku xukumay qofka isaga tala saarta inuu ku filan yahay waman aamana bihi hadaahu qofka allah rumeeyana inuu ilaahay hanuuninayo waman aqradahu jaazaah qofka ilaahay wax amaahiyana inuu rabbi abaal marinayo waman wafiqa bihi najaah qofka rabbigiisa ku kalsoonaadana inuu ilaahay badbaadinayo waman dacaahu ajaaba qofka ilaahay baryana allah baryana inuu rabbi ajiibayo markaasuu yidhi watasdiiqu dalika fi kitaab illahi caza wajal arrintaas aan soo sheegay oo dhan kitaabka ilahay bay ku wada jirtaa midda koobaad maxay ahayd qofka ilaahay tala saarto waa ku filan yahay aayaddaana u daliishada waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu qofka ilaahay rumeeyo wuu hanuuniyaa waman yumin billahi yahdi qalbahu yani waa soo marnay taasna waa taasaa daliil oo howlaya qofka ilaahay wax amaahiyo waa jazeeyaa in tuqridu allaha qardan xasana yudaacifu lakum yacni qofka ilaahay ku kalsoonaadaa rabbi waa badbaadiyaa wuxuu u deliishada waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim qofka ilaahay wax weydiistaa allah wuu siiyaa oo ducadiisa waa ajiibaa waxawy waida sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan aayadahaasoo dhan buu u deliishado wey marka maxalshaahidkeenna waxa weeye qofka ilaahay tala saarto rabbi waa ku filan yahay subxaana wa tacaala ina allaha alle baaliqu amrihi amarkiisa mid gaari wey oo markaasi la yidhaahdo waa qiraa'ada xabs can caasim ou akhriyo baaliqu amri in laisku idaafeeyo allah amarkiisa mid gaaraya weeye oo yacni wax ka baxsan kara ama cajsi gelin karaay ma jiro quraada inteeda soo hartay waxay akhriyaan ina allaha baaliqun amrahu ayay akhriyaan baaliqun in la tanwiiniyo amradana la kordhigo la nasbiyo ayay maaragtay akhriyaan marka baaliqun markaad tirahdo waa ismu faacil yacmalu camala ficlihi ficilkiisa camalkiisa oo camal falaa faacilkiisu waa damiir mustatiroo meesha ku jiro yani amrahudaasna mafcuul bihi buu u qaadanaya weya ina allaha alle baaliqun mid gaari weeye allah amrahu amarkiisa mid gaaraya weeye macnaha saasuu noqon wey qad jacala allaahu allah subxaana wa tacaala wuu yeelay likulli shayin shay kasta kulligii qadran qadar buu ilaahay u yeelay subxaana wa tacaala yacni shay kasta kulligii waa qadaran yahay qadarkuu rabbi u qadarayna marna ma gudbo taqdiirtaasi wey ciddooyinka kalea ka midoo ilaahay uu qadaray oo xaydkii ah iyo maarata ama duhrigii ah ama maarata haweentii laga dhintay iyo wixii lamida ciddooyinkooda ilaahay waa uu qadaray weya واللائي إيه يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واللائي هوانك يئسن قوستي من المحيض حيث كقوستي ومن نسائكم هوانك نكمده أما من نسائكم هوانك نئه إن ارتبتم هدات شكسان faciddatuhunna ciddadooda ay tirsanayaan alaaatu ashhurin saddex bilood wey alaaatu ashhurin bilo saddexa ayay xisaabsanayaan wallaa'i haweenkii lam yaxidna aanan xaydin oo yaraan ay yar yihiin aan la xaydin ama cudur dartii aan xaydba ku dhicin iyaguna faciddatuhunna ciddadoodu alaaatu ashhurin saddex bilood weeye waxay tirsanayaan wa ulaatu laxmaali uurka haweenka u saaxiibka ah haweenka uurka lahaa oo ilmo calooshooda ay ku jiraanna ajaluhunna ciddadooda iyo muddada ay tirsanayaan waxa weeye an yadacna inay dejiyaan xamlahunna uurkooda inay dejiyaan waman yattaqi illaaha alla axadkii ka baqaahi yajcal ilaahay wuxuu yeeli lahu axadkaasi min amrihi arrinkiisa wuxuu uga dhigaa yusran mid sahlan oo fudud buu ilaahay uga dhigaa subxana wa tacaala marka meeshaan ciddada hadda ka horna fi suurat albaqara waa uga soo hadalnay ciddada qur-aanka lagu sheego haweenka ciddadooda waxaa loo qaybiyaa haween laga dhintay inay tahay ama haween la furay inay tahay wax ciddada tirsanaya horta labadaasaa marka hore loo kala qaada haddii haweentani yacni haween laga dhintay ay tahay fii suurat albaqara ku soo marnay afar bilood iyo toban cashay tirsanaysaa haddaysan xaamilo ahayn oysan uur lahayn afar bilood iyo toban casho ayay xisaabsani waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban casho ayay haweenkaasi xisaabsanayaan waa haddaysan uur lahayn hadday uur leedahay ciddadeedu waxa weeye maalintii ninkaas uu ka dhinto hadday daqiiqado kabacdi dhasho ciddadeedu waa u dhammaatay ciddadeedu waa u dhammaatay laakiin cabdulahi bni cabbaas baa isagu wuxuu qabaa oo uu ku tegay inkastoo markii dambena uu ka laabtay haweenta mutawafa canhaa zawjuha ah haweenta ninkeedu uu ka dhintay oo xaamilada ihi waxay tirsanaysaa abcad alajalayn labada ajal yani maaragtay inay ilmaha dejiso ama afar bilood iyo toban casho ay tirsato midooda ugu dheer ayay tirsanaysaa buuyi sidaas buu maarata cabdulahi bni cabaas uu qabay laakiin waxa weye sida xadiidka imaamu lbukhaari iyo keyrkiiba ay warinayaan abu salama saxaabigaas baa wuxuu leeyahay ninbaa cabdulaahi bni cabaas u yimid iyadoo cabdulaahi bni cabaasna uu la fadhiyo abu hurayre oo la joogo markaasuu ninkii wuxuu yidhi aftinii fi imra'atin waladat bacda zawjiha biarbaciina layla cabdulahi bni cabbaasuu ii jawaab haween ninkeedii ou dhintay yacni ninkeedii markuu dhintay dabadeed afartan maalmood afartan habeen kadib ilmahay dhashay oo uurkeedii dejisay bal iiga warran ciddaday tirsanayso cabdulahi bni cabbaas wuxuu yidhi aakhir alajalayn yani maalan afartan markii la yidhaahdo iyo afar bilood iyo toban casho yaa dheer afarta bilood iyo tobanka cashaa dheer afarta bilood iyo tobanka cashay tirsani buu leeyahy haddii ay hadda uur qaado oo ninka iyadoo maanta uur leh oo ka dhintaana yacni waxaa u sahlan afar bilood iyo toban casha inay tirsatay inay dhashayaa sahlan afarta biloodaa yar soo maha leanna sagaal bilooday ku dhalaysaa wuxuu leeyahay ilaa ay ka dhashay tirsanaysaa buu leeyahy abcad alajalayna xisaabsanaysaa buu qabaa arinta markii cabdulaahi ibn cabaas uu jawaabay ayaa abu salama wuxuu yidhi waxaan ku idhi aniga ilaahay sooma dhihin wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna abu hurayra markiiba ku waafaqayoo yidhi aniguna waxaan ahay maca ibna akhi abusalam aan la mid ahay buuri waa naskaas naskaasaan qabnaa buu yidhi cabdulahi ibn cabaas markii uu istaagay wuxuu sameeyey yacni addoonkiisii oo markaa lahaa khaadimkiisiina ahaa kurayb ayuu diray oo yidhi umu salama u tag yacni maaragtay soo weydii oo xaaskii nebiga aha arrintan bal soo weydii kurayb markii uu tegey wuxuu yacni umu salama u tegey umu salama waxay tidhi gabadha la yidhahda subaycat alaslamiya ayaa iyadoo uur leh baa ninkeedii dhintay waxayna dhashay afartan maalmood kabacdi bay dhashay nebigana wuxuu u ogolaaday inay guursato ayuu ogolaaday bay tii cabdullahi ibn cabbaas markii ra'yigiisii waa ka laabto mar haddii nas nebiga laga helay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka hadday haweentu aysan mutallaqa ahayn ee haween laga dhintay ay tahay haddaysan uur lahayn afar bilood iyo toban cashay tirsani hadday uur leedahayna saacadday dhasho walow yani daqaa'iq ka bacdiba markuu dhinta kadibba ha dhashee ciddo ay tirsanaysa ma laha ciddadeeda uurka inay dejiso un weeyaan waxaa soo haray haweenta hadday mutallaqa tahay haween la furay haddii ay tahay haweenta la furo oo mutallaqada ihi waxaa la fiirinayaa ma haween aan loo teginba waa la migariyey ninkeediina ma taaban mise waa haween loo tegayoo jimaac baa dhacay labadaasaa la eegi haddii haweentan inta la meheriyey ninkeeda aynan is-arkin uusan taabanin waxa weye wax ciddaahay tirsanaysa lama arko ciddo ma tirsanayso maxaa yeele ilaahay baa wuxuu leeyahy fi suurat alaxzaab ya ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum almu'minaati uma tallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha ciddo aad tirsanaysaan lamaba arka haddaydnan haweenta taabanin taa waa mid wey haddii marka ay tahay mid loo tegey oo jimaac uu dhaco jimaac baa dhacay marka kabacdi baa la furay yacni jimaac baa dhaca way kulmeen markaa kadib baa la furay ayana waxaa la fiirinayaa haweentan la furay oo horay loola kulmay ma waxay ahayd min dawaati alxaydi bay ka mid ahayd haweenka xaydkale oo xaydka tirsado mise min dawaati alashhur haweenka aan xaydba ku dhicin oo bilaha tirsanayay ahayd ayaa la fiirinaya weyaan taasaa la fiirinaya hadday min dawaati alxayd tahay yacni xaydka haweenka uu ku dhaco xaydka tirsado ay tahay hadday yacni markaas hadday dawaatilxayd ay tahay labay mid tahay imaa inay xaamilo tahay oo uur leedahay wa imaa inay xaa'ila tahay oo golmaran tahay ay golmaran tahay yacni aysan uur lahayn labadaasaa la fiirinaya haddaysan uur lahayn haweenta aysan uur lahayn waxay tirsanaysaa alaaata quruu sida ilaahay subxaana wa tacaalaaba qur-aanka uu ku yidhi waalmutallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru'in saddex qur'i qur'igu waxa weeye ama tuhriga dheh ama waxaad tidhahdaa xayd saddex xayd inuu ku dhaco ay ka taahir noqoto bay tirsanaysaa haddii ay yacni maaragtay xaamilo tahayna xaamilo haddii ay tahay waa haweentii dawaatulxaydkan ka hadlayna xaydka ku dhacaya xaamilo wey ayadana waxa weeye ilaa ay uurkeeda dejiso wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ilaa uurkeeda ay dejiso ayaa ciddadeeda noqonaysaa sidaas ciddadeedii noqon waxaa soo haray haddaysan min dawaatilxayd ka mid ahayn oo haweentii ay tahay yacni hadday ka mid tahay haweenka aan xaydka tirsanin xaydba kuma dhaco ama qof waa inuu aayiso oho quusatay wey aayisaa la yidhaahdaa da'dii oo xaydka ka istaagayay bay gaartay waa islaam weyn ama way yar tahayoo weli xaydkii ma aynan gaarin ama cudur buuba uga istaaga xaydba maba ku dhacaba haweenkaasoo kalena dawaatulashhuraa la yidhaahdaa bilay xisaabsanayaan saddex bilood bay tirsanayaan wey marka ciddada aayaddan marka ay ka hadlayso aayaddan waxay ka hadlaysaa qolada aayisada la yidhaahdo oo xaydka uunan ku dhicin iyo kuwa uurka leh noocay doonaan ha noqdeenba ayay ka warrami wey marka yani sidaas ayay ciddooyinka sidaas ayaa maaragtay ayay nusuusta ay u qaybisaa weeyaan wallaa'i haweenkii yoisna quustay min almaxiidi xaydkii ka quustay oo min nisaa'ikum haweenkiina ah ama min nisaa'ikum ka mid ah in irtabtum haddaad shakisaan in irtabtumta maxaa loo jeedaa yacni haddii aad ku shakisaan fii xukmi ciddatihinna ciddadooda xukumkeedii haddii aad ku shakisaan oo aydnan garanaynin faciddatuhunna ciddada ay tirsanayaan alaaatu ashhurin saddex bilood wey wallaa'ii kuwii haweenkii lam yaxidna aanan xaydin iyagana hee waxa w waa la gooyey waxaa laiska xadfay yani khabarkeedii hadalkaas jawaabteedii waa la gooyey waxaana loo gooyey arrinka ka horeeya ku tusayo wallaa'ii haweenkii lam yaxidna aanan xaydin yaraantooda ama maaragtay aysanba ku dhicin dhiiggaba ku dhicinna fa ciddatuhunna alaaatu ashhurin wey ciddadooda iyaduna waa saddex bilood bay tirsanayaan wa ulaatu alaxmaali haweenka uurka u saaxiibka ahna ajaluhunna muddadoodu ay tirsanayaan ciddadoodu an yadacna xamlahunna uurkooda inay dejiyaan ama mutawafa canha ha noqoto mid laga dhintay ama mutallaqa ha noqoto haween la furay ha noqoto marba hadday uur leedahay ciddadeeda waa inta uurkaas ay sido weeyaan waman yattaqi illaaha alla qofka ka baqaahi subxaanahu watacaala uga baqaa fi ijtinaabi macaasiih macaasidiisa uu ka fogaado iyo maarata imtihaalu amrihi ilaahay uga baqaahi yajcal lahu rabbi wuxuu u yeelaa axadkaasi min amrihi arrinkiisa yusra arrin sahlan buu ilaahay uga dhiga subxaana wa tacala ilahay waa u fududeeya hada bilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina